bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dersigeenna wuxuu ku saabsan yahay weli albucuuhu wasaraaya bacda arujuuci min qaswati اlfatx duulimaadkii guusha ahaa guusha weyn ahaa ee maka lagu soo furtay kadib wixii olola milatari ahee la sameeyey ayuu ka hadlayaa sariyatu calqamata ibnu mujazir almudlaji olole uu hogaaminayay nin saxaabiyaho la yidhaahdo calqama ibnu mujazir oo almudlaji reerka reer mujlid u dhashay waxaana loo diray ilaa sawaaxili judda magaaladan hadda jidda aan idhaahno oo judda malaha uu yahay magaceeda saxda ah xeebaheeda ayaa loo diray fii shahri rabiici al aakhir bisha rabiici al aakhir la yidhaahdo sanata tiscin min alhijra ciidan weyn oo fii halaatha miatin saddex boqol yuu watay rasuulku yuu watay ninkaas calqama la yidhahdo rasuulku u diray bacahahum rasuulku u diray sala allahu calayhi wasalam ilaa rijaalin rag oo min alxabashati dhulkan geeska afrika la yidhaha kasoo duulay oo budhcadbadeed ah budhcadbadeed soo duulay oo xagga qaaradda kasoo kasoo tallaabay afrika kuwaasoo kaanuu ahaayeen qad ijtamacuu kuwa isku urursaday bilqurbi meel u dhow min sawaaxili judda magaalada jidda xeebteeda niman isku meel u dhow meel niman isku urursaday bay ahayn lilqiyaami si ay ula yimaadiin ama ay u sameeyaan ama ay ula kacaan ugu kacaan lilqiyaami si ay ugu kacaan biacmaali lqarsana falal budhcadnimo oo didda ahli maka ka dhan ah ree maka jidda markaa magaalo micnole ma ahayn ama maba jirinba fakhaada baduu dhex gala wey khaada haddaad maqasho waa biyo fa khaada wuxuu galay baddii calqamatu albaxra baddii buu galay doon buu qaatay baddii buu aaday xataa intaha ilaa uu ka gaadhay ilaa jasiiratin meel xeeb ah meel uu ka gaadhay jasiirad ah jasiirad waxaa la yidhahdaa dhul badda dhexdiisa ku taallo oo biyuhu ay kusoo wareegsan yihin baa jasiirad la yidhahda buxayrana waxaa la yidhaahdaa badyaray biyo weyn oo balli ka weyn oo tog ka weyn oo waxaas ka weyn oo fadhiya laag buxayre markay tahay fadhiya oo dhul kusoo wada wareegsan yahay kulli meel walba uu dhul ka yahay taana buxayre waa badyaray taana waa jasiiradyaray jasiira la yidhaha falamaa samicuu nimankii budhcadbadeed ah markay ay maqleen bimasiiri lmuslimiina muslimiintii inay u socsocdaan ilayhim harabu waa iska carareen taana sidaasay ku dhammaatay sariyatu caliy bni abi aalib tanaa ugu dambaysa intan laga gaadhayo qaswati tabuuk oo iyana sanadkaa dhacday sagaalaad sariyatu cali bni abi aalib caliy bni abi aalib sariy uu hogaaminaya maxaad malayn xoogga ay leedahay iyo hawsheeda waxaana loo diray ilaa sanamin sanam inay soo burburiyaan oo litayi qabiilka reer tayi ay lahaayeen waa nimankuu ka dhashay xaatim ataa-i ninkii deeqsiga ah sanamkaasoo yuqaalu la yidhaahdo alfuls liyahdimhu si uu soo dumiyo fii fii shahri rabiici alwal bisha rabiici alawal baana la diray sanata tiscin min alhijra bacaahu rasuulka ayaa diray cali rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fii khamsiina wa mia boqol iyo konton nin ayuu watay oo calaa miati baciirin boqol awr ama boqol riti oo rukuub ah marka la fuulayo ritiga oo la fuulo rukuub baa layidhaha soomaaliga af carabigana rakuub baa layidhaha soomaaligana rukuub iyo wa khamsiina farasan iyo konton faras marka nin lugeynaya male waa nin rakuub fuushan iyo nin faras fuushan wa macahu wuxuu watay raayatun sawdaa raayad madow wa liwaaun abyad iyo calan cad buu watay marka waa ciidan weyn oo rawaa- calan calankana waxaa iskale hogaanka guud baa iskale mar walba waana cad yahay mar walba calanku waa cad yahay raayaduna way way madowdahay fashannu waxay ku qaadqaadeen alghaarata weerar yay calaa maxillati aali xaatim ree xaatim reerahoodii meesha ay degan yihiin maxilladu waa meeshay reeruhu degan yihiin reer baan idhaahnaa inagu maca alfajri subaxdii fahadamuuhu sanamkii waxay dumiyeen gurigii u dhisnaa sanamyadu guri bay lahaan jireen wa mala-u waxay ka buuxiyeen ama ka dhaamiyeen muslimiintu aydihim gacmahooda min asabyi maxaabiis oo- oo rag iyo haweenay caruur ah waalnicami iyo geel washaai iyo adhi intaaba gacmaha laga soo buuxsaday wa fi sabyi waxaa ku jiray sheeko ayaa meeshan ka bilaabanaysee ukhtu cadiy bni xaatim ninka cadiy bni xaatim la yidhaahdo cadihii ina xaatim ahaa cadda xaatim walaashi ayaa ayaa dadkii maaragtay maxaabiista ah ku jiray xaatimna waxaa dhalay ninkii may cadii cadihan iyo gabadhuba waa ilmo xaatim idaa'i ninkii deeqsiga ahaa ee macruufka ah waharaba wuu cararay ee wuu baxsaday cadiy ila shaam shaam buu u baxsaday wawajada almuslimuuna muslimiintu waxay ka heleen fii khasaanati lfuls kaasifoortadii ama khasnadii meesha wax la gashado lacagta la gashado oo sanamkoodii fuls la dhihi jiray waxay ka heleen alaaata asyaafin saddex seefood bes wa alaaata adrucin iyo saddex ambuurbereed wa fi ariiqi markay wadada socdeen qasamu lghanaa'ima hanimooyinkii bay qaybsadeen wa cazaluu waxay gooni u dhigeen ay gooni u madheen asafiya xulka iyo lirasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam wixii xul ah iyo rasuulku uu leeyahay bay u qaybiyeen iyay gooni uga madheen walaakiin lam yaqsimuu ma aysan qaybin alaa xaatim ninka xaatim ah ree xaatim lama qaybinin maxaa jira waa madaxdii waxaana dhalay nin magac leh oo sharaf leh fiiri ab- haddaad adigu sharaf leedahay waxaa u aayaya caruurtaada u aayaya xaatim idaa'i deeqsinimo ayuu caan ku ah saasuu ku dhintay caruurtiisii iyo ehelkiisii waxbay u tartay oo way- waa u shafeeco qaaday lama qaybinin oo ruuxna isaguusan lahayn bay madiine keeneen walamaa markii jaa-u ay yimaadeen ila almadiinati magaalada madiina waa cali iyo ciidankiisii iyo dadkii ay soo wadeen iyo wixii oo dhan maxaabiistii markay yimaadeen istactafat naxariis ayay ka dalbatay nabiga ayay naxariis ka raadisay istactafat ay talabat alcatfa waay istactafa ay talabat alcatfa naxariis ayay ka dalbatay ukhtu cadiy ibnu xaatim cadiy ibnu xaatim walaashi rasuulallaahi rasuulka ilaahay ayay naxariis ka dalbatay qaa'ilatan iyadoo dhahaysa yaa rasuul allaahi rasuul allow qaaba alwaafidu kii socotada ahaa waa maqan yahay oo walaalkeed wuu baxsaday micnihii wanqataca alwaalidu waalidkiina wuu go-ay oo waa dhintay marka walaalna ma lihi waalidna ma lihi wey wa ana cajuuzun kabiiratun waxaan ahay qof dumara oo waayeel ah oo da-weyn maa bi iguma sugna min khidmatin wax shaqo ahon qaban karaana ma jirto waaban gaboobay wax shaqo on qaban karaana ma jiro ciddii hadda la isiiyo ee la yidhaahdo addoon bay ku tahay wax shaqo on u qaban karaayo ma jiraan ee fa munna calaya igu galladayso manna allaahu calayka allah ha kugu galladaysto oo khayr wa kastoo dhan ha ku siiye qaala rasuulku wuxuu yidhi man waa kuma waafiduka kan kaa maqan waa kuma qaalad waxay tidhi cadiy bnu xaatim weeye qaala rasuulku wuxuu yidhi alladii kii miyaa farra ka caray ka cararay oo ka baxsaday min allaahi alle iyo warasuulihi rasuulkiisa aliga rasuulkiisa maka ka baxsaday baad sheegaysaa uma madaa uu iskaga tegay rasuulku markaas falamaa markii kaana alqadu berrina la gaadhay qaalat waxay tidhi islaantii la dhalatay cadiy midla daalika intii shalay ay tidhi oo kale ayay tidhi wa qaala lahaa rasuulkuna wuxuu ku yidhi midla maa qaala amsi wuxuu shalay ku yidhi oo man man waafiduka cadiy ibnu xaatim alladii fara min allahi wa rasuuli intaasuu ku yidhi falamaa haddana kaana alad bacda algadi berri kadib markay ahaato wasad maalinta saddexaada qaalat waxay tidhi midla daalika intii oo kale markaas saddex maalmood kadib famanna calayha wuu ku galladaystay waa lagu xoreeyey baa layidhi adigu xor baa tahay wa kaana waxa ahaa ilaa janbihi rasuulka dhinaciisa waxaa markaa taagnaa marka laleeyahay xor baa tahay rajulun nin ninkaasoo taraa iyada ay u aragto ay la tahay annahu caliyun inuu cali ahaa ninkii faqaala laha wuxuu ku yidhi saliihi lximlaan naagaadiidna weydiiso wax kuma diide nabigan wax kuu diidi maaye miskiintan meel ma tegi kartida haddii hadda lagu xoreeyo reerihiini ma gaadhi kartida gaadiid isiidheh saliihi lximlaana gaadiid iweydiiso fa sa'alathu way weydiisatay fa amara laha gaadiidkiibuu fa amara wuxuu amray rasuulku laha iyadii bihi gaadiidkii wa rajacad waxay ku laabatay ukhtu cadiy cadiy walaashi waxay ku noqotay ibnu xaatim ilaa akhiiha walaalkeedu cadiy bishaam shaam bay u aaday falamaa laqiyathu markii ay la kulanto ay is arkeen qaalad waxay ku tidhi ay uga sheegtay qaalad waxay ka sheegtay can rasuulillaahi rasuulka ilaahay waxay uga sheegtay laqad facala waxay tidhi laqad facala rasuulku wuxuu falay ficlatan fal ayuu falay oo maa kaana uusan ahaan lahayn abuuka aabbahaa yafcaluhaa mid fala aabbahaagii dee caanka ku aha deeqsinimada wuxuusan samayn lahayn ayuu rasuulku sameeyey bay tidhi egablama iitihi u tag raaqiban adiga oo rabi adiga oo raba oo hoggaansamay oo diinta raba oo diinta gelaya u tag ow raahiban ama adigoo cabsanaya ilaan meeshan lama joogi karo ruuxaan la joogin ruuxaan isaga raacine warkeedii buu ku qancay fa jaaa wuu yimid fa jaaa wuu yimid hu rasuulka waxaa u yimid cadiy bnu xaatim ayaa rasuulka u yimid magaaladii madiine ayuu yimid rasuulka ayuu u yimid bikayri amaanin wax badbaadinaya oo magangeliyeyna aysan jirin walaa kitaabin qoraalna aan haysanin fa utiya waa loo keenay bihi isaga ilaa daarihi rasuulka gurigiisa ayaa loogu keenay falamaa markii jalasa cadiyi uu fadhiistay bayna yadayhi rasuulka hortiisa markuu fadhiistay xamida allaaha rasuulka ayaa alla ku mahadiyey wa athnaa calayhi alla ayuu ammaanay uma markaa kadib qaala wuxuu yidhi rasuulku maa yufiruka war maxaad la cararaysaa horta maa muxuu yahay oo yufiruka aada la cararayso ood la baxsanayso waxa ku eryayaa maxay yihiin waxaan ku didinaya waxa ku eryayaa maxay yihiin eed la cararayso ayufiruka ma waxaa ku cararay waxaa ku didinaya oo ku cararsiinaya yacni cararka kuu keenaya an taquula inaad tidhaahdo laa ilaaha ila allaah ma cid baa xoola kaa rabta ma mid cid wax kale kaa dooni ma cid wax kaa rabtaa jira maa ma waxaad ka cararaysaa inaad tidhaahdo laa ilaaha ila allah alla maahna ilaah kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro fa hal taclamu ma og tahay man ilaahun ilaah oo xaq lagu caabudo oo si wallaahi oon alla ahayn miyaad taqaanaa adiga miyaad garanaysaa qaala wuxuu yidhi laa ma garanayo ilaah kaloo xaq lagu caabudo oon alla ahayn oon garanayaa ma jiro uma takalama saacatan haddana muddo ayuu la hadlay uma qaala wuxuu yihi rasuulku markuu tii ogolaaday malaha tii ogolaaday uu yidhi ma garanayo dee ilaah kaleo xaq lagu caabudo inamaa tafiru waxaad ka cararaysa miyaa an yuqaala in lagu yidhaahdo allaahu akbar in la yidhaahdhe maya inamaa tafiru ma waxaad ka cararaysaa an yuqaala in la yidhaahdo ama aad tidhaahdo allaahu akbar alla weyn fahal taclamu ma og tahay oo ma taqaanaa shay-an waxuu akbaru min allaahi alle ka weyn ma taqaanaa qaala wuxuu ihi laa qaala rasuulku wuxuu ihi fa ina alyahuuda yahuuda maqduubun calayhim waa niman xagga adhe xagga alle cadhe kaga dhacday wa ina nasaara nimanka nasaaradina daalluuna waa niman baadi ku sugan labadaa isagu midna muusan ahayn wuxuu ahaa saabi buu ahaa saabi buu ahaa marka labadaas midna uma dhiidhinayo qaala wuxuu yidhi marka fa innii xan rasuulkaa dhahaya maya waxaa dhahaya maya rasuulkaa dhahaya fa innii anigu xaniifun muslimun baan ahay maxaa jira labadaas kuwana baadi bay ku sugan yihiin kanoo allah u cadhoodayba anigu xaniifun mid diinaha oo dhan ka soo leexday oo muslimun aan ahay fanbasata wajuhu faraxan ninkii wuu farxay markaas wa amara bihi wuxuu amray mise waa dhinaca kale kiibaa islaamay fa innii xaniifun muslimun buu yidhi ninkii yacni alla wax ka weyn ma jiraan buu tii wuu qirtay yuhuud iyo nasaare inuusan ahayna wuu qirtay markaasuu inni xaniifun muslimun fanbasata waxaa farxay wejuhu wejigiisii ayaa kala baxay rasuulka faraxan farax daraadi wa amara bihi wuxuu amar ku siiyey oo fa nusila waxaa lagu dejiyey cinda rajuli min alansaar nin ansaarta ka mid a layidhi ninkan marti ahaan ha kuula joogo wa jacala wuxuu bilaabay ya-ti nabiya nabiga inuu yimaado darafay nahaari maalinta labadeeda gelin taasi waa riwaayad hore zaadulmacaad bay kusoo aroortay riwaayat ibn isxaaqna maxay leedahay wa fii riwaayat ibn isxaaqna waxaa ku sugan can cadiy naftiisa uu iskaga sheekaynayo ana nabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalam lamaa markii ajlasahu uu fadhiisiyey beyna yadayhi hortiisa fii daarihi gurigiisa qaala rasuulku lahu cadiy wuxuu ku yidhi ee cadiy war cadiyow ee yaa waaya yaa cadiy alam takun rakuusiyan warsow nin rakuusi amatid waa diin nasaarada iyo saabi-ada u dhaxaysaa la yidhi rakuusiyadu diinun bayna diini nasaara wasaabi-iina diin u dhaxaysa weeye rakuusiyan soo matid qaala cadiy wuxuu idhi qultu waxaan idhi balaa waan ahay qaala rasuulku wuxuu idhi awalam takun miyaadan ahayn tasiiru fii qowmika tolkaa markuu duulayo nin raaca bil mirbaaci wixii lasoo dhaco afar meeloodow meel in lagu siiyo mirbaac nin madaxa oo afar meeloodow meel qaata inaad tahayna soo wax jira maaha qaala wuxuu ihi qultu nacam bala inay saa tahay shay kuma jiro qaala rasuul wuxuu ihi fa ina daalika arrintaasi lam yaxillu laka fii diinika diintaada kuguma bannaana qaala cadiy wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ajal ima bannaano wallaahi baan ku dhaartee qaala cadiy wuxuu yidhi wa caraftu waxaan marka ogaaday annahu nebiyun inuu nebi yahay mursalun oo la soo diray oo yacrifu isagu yaqaana maa yujhalu waxa jaahil laga yahay aan la aqoonin saasaana kusoo islaamay riwaayaduhu way badan yihiin wa fii riwaayatin liaxmed riwaayad imaam axmed uu leeyahayna waxaa ku sugan ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu ku yidhi cadiy yaa cadiy cadiyow aslim islaam taslam aada badbaadide fa qultu waxaan idhi buu yidhi innii min ahli diinin nin diinla ayaanahay oo kuwan hadda muthaniinta oo kale anigu ma ihi qaala rasuulku wuxuu yidhi ana aniga aclamu kaa yaqaana kaa aqaana ana aniga yaa aclamu kaa aqaana bidiinika diintaada minka aniga adiga anaa kaa aqaana diintaada fa qultu waxaan idhi anta aclamu bidiinii minii waa istifaamka adima aniga diinteeda iga yaqaana qaala rasuulku nacam haa wuxuu idhi alasta miyaadan ahayn min arakuusiya horta diintaadu midaan oon cidiba aqoonin rakuusigaasoo ma ah cidiba aqooninta anigaa la yacno laakiin diin hadee dadku waxay aqoon jireen nasaare iyo iyo yuhuud iyo laakiin rakuusiye iyo nabiga unbaa yaqaana wax caan aho dadka dhan ay wada yaqiineen maaha waxyaabuhu la yaabay uu kusoo islaami baaba ka mid a in uu rasuulku yaqaan rakuus iyo wax saas iyo sh- iyo iyo waxay rumaysan yihiin sharcigooda wa anta adiguna taakulu bil- bimirbaaci qowmika tolkaa wixii uu soo dhaco aada rubcu qaadato afar meel afar daloolow meel faqultu waxaan idhi balaa arrintaasi way jirtaa qaali wuxuu ihi fa inna haada laa yaxillu laka kuma bannaana fii diinika diintaada rakuusiyaa kuguma bannaana qaala cadi wuxuu yidhi "Falam- falam yacud an qaalaha falam yacud rasuulkii an qaalaha inuu yidhi kama badinin falam yacud maba gudbinin an qaalaha inuu intaa yidhi weye aad baa loo adeegsadaa yacud an qaala falam yacud maba dhaafinin an qaalaha inuu intaa yidhi fatawaadactu laha markaasaan u hogtay oon ogaaday inay inuu rasuul yahay uu xaq yahay marka isla jelsadii way sii sheekaysteen rasuulku ninka nin madaxu ahaa nin madaxana dhalay rasuulku wax badan buu u sheegay warawa albukhaariyu imaam bukhaari wuxuu wariyey can cadiy wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi cadiy waa waa dambe malaha maalintaa ma ah ama maalintaa waxay rabta iska noqon kartaa bayna waqti ana anigu cinda nabiyi nabiga aan agtiisa joogo oon agtiisa fadhiyo id markaa jaa-ahu waxaa rasuulka u yimid rajulu nin ayaa u yimid fa shakaa ilayhi rasuulka wuxuu uga cawday alfaaqata waxla-aan iyo caydhnimo iyo saboolnimo iyo farmadoobaan iyo faramadhnaan iyo baahi buu uga cawday uma ataahu haddana rasuulka waxaa u yimid aakharu mid kale fa shakaa ilayhi rasuulka wuxuu uga dacwooday uga sheegtay uga cawday qatca ariiqi qatca sabiili wax uu jidku jidmar inuusan haysan waa nin musaafira inuusan jidmar haysanin oo wax jiscina ama saada ama sahay uu jidka ku maro iyo gaadiid iyo waxba toona inuusan haysanin jidmar marka faqri yaa meesha la wada cabanaya marka rasuulka wuxuu ugu bishaaraynayaa cadiy barwaaqo in la gaari doono fa qaala rasuulku wuxuu yaa cadiy cadayow cadiyow hal ra'ayta alxiira meesha xiira la yidhaahdo ee ciraaq xuduuddeedaa weligaa ma aragtay fa in taalat bika xayaatun haddii aada sii noolaato oo noloshaadu ay dheeraato ilaa cimriku siiyo fala tarayna waxaad arki doontaa fala tarayanna waxaad arki doontaa addaciinata qof dumara oo musaafir ah yaa la yidhaha addaciina qof dumara oo musaafira oo hawdaj awr guradii saaran awr guradii saaran baad arki doontaa oo tarxalu oo tartaxilu kasoo rarata ama kasoo shiraacata awrteedii kasoo guraysata kasoo ambabaxda min alxiirati meesha xiiro la yidhaahdo waa meel fog ciraaq xataa tatuufa bilkacbati ilaahay kacbada ka dawaafto taasoo laa takhaafu aan ka cabsanaynin axadan cid ila allaah alla maahan cid ay ka cabsanaysa aysan jirin marka in dad adduunka oo dhan iyo jasiira carabiya oo dhani ay nabad noqon doonto wala in taalat bika xayaatun hadday noloshaadu sii raagto ay noloshaadu kula dheeraato oo ilaahay cimri ku siiyo ood sii noolaato lataftaxunna waxaad furanaysaan oo idiinsoo gacan geli kunuusu kisra boqorweynihii faris ee kisre la dhihi jiray wixii weligii maal uu ururinayay kunuus waa maalka la ururiye wala in taalat bika xayaatun noloshaadu hadday sii dheeraato oo ilaahay nolol ku siiyo oo cimri alla ku siiyo la tarayinna waxaad arki doontaa alrajula nin oo yakhruju la soo baxaya bannaanka ula soo baxaya bannaanka ula soo baxaya yakhruju la soo baxaya mil-a kafihi sacabkiisa muggi sacabkiisa muggi oo min dahabin dahab ah ow fidatin ama qalin ah wa yatlubu raadinaya baadi goobaya man yaqbaluhu cid ka qaadata wax xoola ka qaata yuu raadinayaa oo falaa yajidu ma helayo axadan cid oo yaqbaluhu minhu ka aqbasha maxaa jira cid xoola u baahani ma jirto intaasuu rasuulku u sheegay alxadiid wa fii aakhirihi qaala cadiy baa marka wuxuu yidhi intaa uu nabigu sheegay anu laba waan arkay buu yidhi ta kalena waa iman doontaa fa ra-aytu waxaan arkay buu yidhi addaciinata naagtii safarka ahayd ee awrka guradiisa saaraydoo tartaxilu ka soo raranaysa min alxiirati meesha xiiro la yidhaahda iyo meelo ku dhowba ama ku aadan ama ka fog xataa tatuufa bilkacbati ilaa ay kacbada ka dawaafto laa takhaafu ila allaaha alla maahan cid ay ka baqaysa aysan jirin taa waan soo arkay buuhi waxaa kaloon soo arkay buuhi wa kuntu waxaabaan ahaa aniga qudhaydu fii man dad ayaan ka mid ahaa uun ku jiray kuwaasoo iftataxa furtay oo gacanta ku dhigay kunuusa kisra ibnu hurmus boqorweynihii faris ama furus wuxuu mulug iyo adduun uruurinayay uu kaydiyey dadkii furtay baan ka mid ahaa wala marka labadaas waan hubaa waan anaaba arkay buu yidhi laakiin tii kale ma arkin laakiin isagoo rumaysanaya nabigu wuxuu sheegay baa wuxuu yidhi wala in taalat bikum xayaatun hadday noloshiinu dheeraato aniga ma gaadhaye la tarawunna waxaad arki doontaan maa qaala annabiyu wuxuu nabigu yidhi abulqaasim ahaa oo ahaa yakhruju mil-a kafihi sacabkiisa muggi oo dahab ah yuu la wareegi oo cid ka qaadata uusan heli doonin marka halkaasaa waxaa ku dhammaatay qisadii reer dayi maadaama ay ahaayeen qoys taariikh leh yaa lagu dheeraaday waxoogaa ee sariyadu waxay ahayduun sariyada caliy bni abi aalib sanamkiina way soo dumiyeen xoolo iyo dadna way keeneen intii ka dambeysay waxaa la galay un qoyskan taariikhda leh taariikhdiisana waxay ku dambeysay sidaas sharaftale ayay ku dambeysay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalama wuu tixgelinayay waxaasoo dhan waa wuu wada tixgelinayay marka halkaasaan waxaan ku dhammaynay ololooyinkii yaryarka ahaa ee uu rasuulku sameeyey sala allahu calayhi wasalam markuu kusoo laabtay magaalada madiine uu kana yimid fatxigii weynaa ee mad ee maka la furtay kadib waxaa inoo hadhayba aakhiru ghaswatin ghazaaha nabiyu sala allahu calayhi wasalam duulimaad uu rasuulku duulay kii ugu dambeeyey oo ah ghaswatu tabuuk yaa inoogu xigi doonta والله سبحانه وتعالى أعلم